warbaahinta waxa ay door muuqda ka qaadataa tabinta doorashooyinka dalka haddana waxaa jira caqabado badan oo ay la kulmaan inta lagu guda jiro shaqada doorashada gudoomiyaha ururka suxufiyiinta gobolka shabeellaha dhexe cabdiraxmaan xuseen wadaniha oo wareysi siiyey rediyo isna ayaa sheegay muhiimada ay leedahay in la helo halaan lagu xalin karo caqabadaha ay la kulmaan suxufiyiinta inta lagu guda jiro doorashada gudoomiyaha ayaa sheegay in haddii wadashaqeyn buuxdaha ay dhexmarto guddiga doorashada iyo warbaahinta laga gudbi karo caqabadaha ay inta badan la kulmaan suxufiyiinta marka arrimaha doorashooyinka la joog sida saxda haddaan u hadalno waxaa jira xiriiro oo warbaahinta iyo guddiga ay sameeyaan inta marka hore arrimaha doorashooyinka la bilaabinba xarunta xilligaas guddiga ay la shirayaan iyagaa laga doonayaa inay soo diraan qof maxaan ku idhahdaa khibrad leh ka dabaalan karaa waxyaabaha ka dhacaya goobaha doorashooyinku ay ka dhacayaan marka caqabad way dhici kartaa laakiin waxaa loogu baahan yaha weriyaha wakhtigaas xarunta ay soo dirayso inuu naftarkiisa ahaadaa weri xeeladeysan kara isla markaana aan dhihin caqabadaasay haysato maxaan ku rahdaa dhanka amniga caqabada ugu badan hadda inta badan wariyaasha ay kacabanayin waxaa waaye amniga fiiriyaan amnigana dan guudaa ku jirto in degdegsiin uusan samaynin xitaa marar qaar waxaa jira in dadka qaarkii ay ka xanaaqaan baaritaanka oo dan guuda isna nabadgelyadana ay ku jirto marka caqabad ma imaan kartaana sidaan aaminsanahay haddii xiriir ay wada yeeshaan in guddigii doorashooyinka iyo steshinka ama xaruntii qofkii ka socday xiriir ay yeeshaan oo qof macnaha la diiwaangeliyey kaarkii xarunta uu ku tagi lahaa guddigii ay siiyeen id kaarkii oo idaacaddii ama telefishinkii ama websytkii uu ka shaqaynayay uu wato marka wax dhibaato wakhtigaas uu la kulmi karo ma laha sida hadda aan ognahay jowhar oo kale tusaale haddii aan kasoo qaadano wariyaasha inta badan ma jirto wax taataaka ama dhibaatooyin kale ay kala kulmaan goobaha doorashooyinka waxaad og tahay in maalinkii madaxweynaha uu daafurayay ilaa ee wakhtigan wariyaasha juwar runaantii aad iyo aadna ugu mahad celinayo sida ay u ilaaliyeen habsamo socodkii shaqada doorashooyinka inta badan intaan doorashooyinka la bilaabin ka hor runaantii welwelka naga hayay waxay ahayd sidee wariyaasha loo maarayn doonaa ama ay la qabsan doonaan maxaan ku rahdaa arrinta doorashada ay kula qabsan doonaan kolleyta baa ilaahay fadligii qof weliba si uu xeeladeysan karo uu xeeladeystay wararkii doorashooyinka waa la soo tabayaa waxaan rabaa in hal fursad aan kaga faa'iidaysto waqti dhow doorashada way bilaabanaysa hadduu ilahay karaal noqdo in maxaan ku rahdaa wariyaha mar waliba dhexdhexaadinta uu xoojiyo warbaahinta waxa ay door muuqda ka qaadataa tabinta doorashooyinka dalka